fiican baa ugu diyaar garoonay magaalada garowe oo ay yimaadeen dad aad u fara badan oo gaadiid badan wata laba dhinac baa ugu diyaar garoon midna waa guud ahaan amniga in la sugo wadanka oo dhan maadaama uu doorasho gelayo midda labaadna waa in goobta doorashada amnigeeda la sugo tan saddexaadna waxa weeye in jaamka magaalada garowe oo gaadiidka la kala yareeyo jaamka oo aanu keennay traffic aada u fara badan oo aanu gobollada ka keennay qaybtood marka waxaan rajeynaynaa in si nabada noogu dhacdo dadkuna ay nala shaqeeyaan iyo musharaxiinta laftirkooda oo naga ballan qaada ay nala shaqeyn doonaan waxaa nagu maqaalo ah in isu socodka gaadiidkii isaga gooshi jiray magaalada boosaaso iyo gobollada kale la joojiyey inta ay doorashadu socoto marka saacadahee ka bilaabanaysaa walaal waxay ka bilaabanaysaa lix saac oo caawa in la joojiyo dhammaan isu socodka gobollada waa lix saac oo caawa wixii ka dambeeya ilaa beri kala intay soo dhamaanaysa doorashada marka waa waa waa xaalad amniga la xidhiidha oo amaradaas siinay gobolladao dhan dhammaan magaalada garowe oo kale waa magaalo ballaaran dadkuna aysan ku gaari karin lug marka ma isticmaalayaan dadku gaadiid miyaa may way isticmaali karaan meelo kooban oo baarlamaanka iyo ereyadiisa maahane magaalada inta kale dadka gudaha ku jiraa waa gaadiidkooda caadiga ah ay wadan karaan oo xitaa ololahooda caawa iyo xilli kasta magaalada lama bantogareyn waxaa la ysaga dayay maadaama doorashada ay wakti dambe laisla qaatay barnaamijkan oo dadku ay rabaan inay wax xirxitaan oo shaqaystaan oo xildhibaanadii la raaraadsado oo marka sidaa darteed bandigu waa ka daynay laakiin xarunta baarlamaanka iyo wadooyinka soo galaaba waa xiran yihiin soo ma ha soonaheeda ilaa aad meelo aada u fog baa ka xiraynaa waxa kaloo iyana dee gaadiidka safarkaa loola jeedaa wax cusub oo siyaadaha inaysan kusoo biirin dadka hore oo caadiga meesha joogay oo dhib wada waxaa tahay taliyihii ciidanka booliiska puntland marka ciidamo gaar ah oo si gaara ugu xilsaaran amniga doorashooyinka miyaa jira maxayse ka kooban yihiin walaal guud ahaan ciidamada hadda amniga doorashada sugaya waxay ka kooban yihiin dhammaan ciidanka puntland baa laga soo kala xulay ciidan gaar ugu xilsaaran ma jiro mas-uuliyadda guudna waxaa iskale booliiska ciidanka kale oo dawladana way caawinayaan dhammaan ciidanka kala duwan sida ciidanka booliiska badda booliiska daraawiishta b b i s f oo ciidanka xagga xisaba dagaalka ah waxaasoo dhan nabad sugidda booliiskii waxaasoo dhan way ka shaqeynayaan yunidiyo laisku dardaray weeye laakiin mas-uuliyadda guudna booliiska iskale ciidanka si gaara loogu xisaaray ma jiro dadku xarunta doorashadu ka dhacayso ee hoolka baarlamanka beri ma lug bay ku tegayaan mase gaadiid dadku kuwa xildhibaanada iyo musharaxiinta u tartamaysa waxay ku tegayaan iyo mas-uuliyiinta kale oo la marti qaaday ba gaadiid marka dadweynaha caadiga laga reebo wixii mas-uuliyad hay-adeed ama dowladeed ama qurur xambaarsan qolo kastana waxaa jidha backin area la siiyey oo ay og yihiin si baabuurta tiraba aysan meesha u xanimin ama areada marka sida u dhacayaan iyo sida loo imaanayo iyo waxoo dhan waa wax la qorsheeyey cidda ku shuqule ama meesha imaanaysa ay og tahay magaalada garowe asbuucyo ka hor waxaa jiray ciidamo ka tirsan puntland iyo kuwo kaloo mucaaradka daacad u ah oo meelo isku hor fadhiya marka arrimaha noocaasa ma la xaliyey arrimaha noocaasa waa la xaliyey dadkaas waa la isfahmay ciidamadaana waa isfahanay shir baan wada yeelanay saan ku heshin in nabadgelyada laga shaqeeyo wax hadda shitaa oo taagan marka kan ma jiraan